si nolosha reerkooda ay u maareeyaan. Haweenkan oo ku nool magaalada Baladweyne waxay ku dhiiradeen inay suuqyada magaalada ku iibiyaan jalaatada iyagoo lacaga yar ee ay ka helaan ay ku dabaraan nolosha qoyskooda. Haweenkan ayaa jalaatada inta badan ku iibiya goobaha ka ag dhow waxbarashada si caruurta iskuulada ay u iibsadaan. Qaar ka mid ah haweenka jalaatada ku iibiya suuqyada magaalada Baladweyne ayaa raadiyo Beelo u sheegay in ay xilliyada qaar ay ka dhalasho jalaatada isla markaana khasaare ka soo gaaro.
jalaatada mar dhowaan bilaaba adiga ilaa muddo laba sano ku dhowaada
maxaa kugu dhaliyay inaad jalaatadaad iibisid nolol maalmeedka ilmahan ka maareeya ilmaha agoon waayo aabba ma leh ilmahan ku saacsaacidaa
jalaatada adimaa sameeyo maya waxaan ka soo qaadaa firinjeeraydaan kasoo qaataa kasoo tirsadaa
imise xabo oo jalaata ayaad iibisaa maalinkii konton xabo toban koo xabo camal iska soo harta mar shan xabadaan soo haray mar way soo dhammaan marba si waa nolosha reerkaaga ma kugu filayihiin maya kuma filin waa layskiga maaraynaya moogi wax wax filnaashaa ma jiraan
yaa kaa iibsada jalaatada yaaladaas meelaha iskoolkan geeyaa iskuulleyda jalaatadaan iibiyaa jalaatada yoonkii marna waan ku khasaaraa marna e maasha allah ee alxamdulilaahi waxaan ka helaa nolol maleedkayga waxaan ka helaa intii laba sano camal waa wareejinaa intii laba sano marna iskuullada xoogo hanquuq baan ka helaa markaasayda alxamdulilah sidii ilmaha ee goobaha oo iskuullada ee markay micnaha ay ciyaalka nin walba siday ilmahooda wax walba alxamdulilaahi nin walba nin cunug waxaasaad arkaysaa cunug waxaysanin alxamdulilaahi adiga waa laisku dhex noolyahay meelaha iskuulladan ka wareejistaa waxaa igu dhaliyey micnaha danta oo dantayda micnaha xoogoo inaan jalaatadaasayda aan fikrad aan abuuro nisir bal jalaatadaa kuu dhaantaaho meelaha kaleento sida meelaha kaleento adiga waa iska dano badantaha ayada anaa shaqo fudud camal aan u galay
maalintii imise xabo oo jalaata ayaad iibisaa maalinkii waxaan iibiyaa konton xaba camal intooda badan adiga sidii micnaha oo iskuullada ay ilmaha wax u haastaanan micnaha aga helaa marna waxaa waaye kontonkii aba marka qaar iga soo baara iga dhalaalaa oo xataa markaa celisid lagu leeyahay ma celinaynehe orod adigabaa micnaha ay kaa hallawday lagu leeyahay dadna waa naxariis badan yihiin laba meel camalaan kasoo qaataa meelna way ii roontahay meelna waxaa lii leeyahay adigay kaa dhalaashay khayaarkaada waa lii dhahaa jalaatada adimaa sameeyo maya maya meel baan ka soo qaadanaa goobaha lagu sameeyaan ka soo qaadanaa
caqabada aada la kulantay ma jiraan caqaba alxamdulilaahi danta macnaha markay iga soo baartay kontinkii xaba anigoo lawaadwaada oo dhahayo micnaha labaatan iyo shan camal inay iga soo gadantay halaha kaleentana dhahaa walaalow saan baa iga noqotay micnaha meelna waxaa waaya lasoo tuursamaa nin walba saasoo kaleenta anigoo dad ilamid ahaa jiro jalaatada saasoo kale aaga wareejisto haweenka soomaaliyeed ayaa waxa ay kaalin muuqata ka qaataan nolosha qoysaska iyagoo la yimid fursado ganacsi oo noloshooda wax ka bedelo